waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa weli socda dooda ku aadan sarkaal oweyn ka tirsanaa oo dowladda soomaaliya ay u gacangelisay dowladda etoobiya iyadoo maalmo kadib ay dowladda soomaaliya ka hadashay kadib shir ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada muqdisho haddaba sidee bay u arkaan qaar ka mida jaaliyadda soomaalida ee degan dalkan australia waxaanu wax ka weydiinay cabdirashiid cali axmed oo hore qunsul uga soo noqday dowladdii hore iyo injineer cabdulaahi aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada melbourne cabdirashiid ayaa aaminsan in arrintan markii horeba ay ahayd shirqool la doonaya in lagu wiiqo dowladda soomaaliya ee cusub
haddii marka arrintaani aynan arrin sirdoonno iyo qoliyo runtii shirqool siyaasadeed aanay ku jirinna xamar lama mariyeen halkaasaa laga laga laga maaragtay loo loo loo looga wareejin lahaa etoobiya maadaama etoobiya ay xuduudda almost wax yar meel u jirta goldogob ay ciidamadooda federaalku joogaan halkaasaa loogu dhiibi lahaa laakiin waxaad moodaa in shirqool siyaasadeed oo madaxda lala rabay farmaajo iyo khayre in in uu ahaa oo maxaan ku rahdaa waxa la yidhahdo maxaan ku raha shirqool siyaasadeed oo aada u weyn oo lasoo abaabulay oo hadda xasanoo kasoo muuqatay khayre iyo farmaajona in la rabo in la damiyo waa markii u horreysay soomaalidu yacni gees ka gees dadka soomaaliyeed midnimo ay ay maaragtay ka arkaan hoggaanka muqdisho ama hoggaanka soomaaliya ay ka arkaan taas marka cadow badan bay yeelatay xasilooni inay inay soomaaliya ay ay ka dhacdo in soomaaliya ay maxaan ku idhahdaaye horu horumar samayso dhinaca siyaasadda iyo dhinaca amniga ah in taas dad badan iyo meelo badan bay dhibaato kaga imaanaysaa arrintan ayaa gilgishay shacabka soomaalida meel kastoo ay joogaanba iyadoo noqotay arrinta ugu hadalhaynta badnayd muddo laba asbuuc ka badan cabdulaahi aadan ayaa sharaxaya sababta uu isleeyahay arrintani way u taabatay shacabka waa horta arrintu waa arrin ugubah oo arrin mataqaanaa noo horreysay maaha in qof soomaali ah uu mataqaanaa yacni etoobiya soomaaliya waa la ogyahay taariikh dheer ay ka dhexeysa shan boqol oo sano oo aan mataqaanaa dagaalan naga dhexeeyey marka annagu caadi ahaan soomaalida qof soo magan galay iska dhaaf qof soomaali ah oo soomaali ku hadlaya oo muslim ah iska dhaaf nin soo magan galay taariikhda waxaan leenahay dad oromo ah dad mataqaanaa ethoobiyan ah dad kaleeto inayna soo magansadaan ama ha ahaadaan hataa falastiin in ay soomaalida ay celiso oo gacan cadaawa ku celiso wax ku adag weeye annaga dhaqan ahaan uma lihin taas marka waxyaalihiisa hoose iyo khaladaadkiisa ha lahaado laakiin annagu dhaqan ahaan soomaalida ma laha dhaqan uma laha qof soo magan galay in ay u celiso mataqaanaa yacni dowlad ay og tahay in mataqaanaa lagu dhibaayo qofkaas ama lagu dilaayo uma lihin dhaqan ahaan taasaa gelgelashada keentay tan kaleeto waxaa weeyaan lixdan iyo iyo iyo iyo iyo afartii waa la ogyahay heshiiskii mataqaanaa lagu kala booday soomaaliya dagaal ku gashay todobaatan iyo todoba dagaal kalan galnay oo uu ka qayb galay ninka la yidhaahdo cabdikariim sheekh muuse marka dagaalkaas iyo waxyaalo lamid ah ayaa naga dhexeeya marka nin soomaaliya oo wadankiisi jooga oo mataqaanaa waxaa la yidhi mataqaanaa yani isku halayn ayaa mararka qaarkood ninkan wuxuu islahaa dalkaadi waa joogtaa marka arna kama fakeraynin in dadkiisa ay mataqaanaa intay mataqaanaa katiinad ku xoraan inay celiyaan waxaa ka mid ahaa dhaliilaha loo soo jeediyey dowladda soomaaliya inay in wakhtiga ka aamusnayd arrintani cabdirashiid ayaa isagu qaba inay ku qasbanaayeen inay ka fiirsadaan ayna marka hore akhriyaan buu yiri aragtiyaha kala duwan ee arrintan inta aysan iska hadlin wuxuuna ku qancay jawaabta ay dowladdu ka bixisay arrintani kadib shirkii golaha wasiirada shacabku marka ay mucaarado rabo xukun ama dano shaksiya raba in ay dadka kiciyaan oo ay dadka u ooyaan ka hor ooyaan shacabku wuu kacayaa laakiin shacabku muxuu ku kacay shacabku wuxuu ku kacay war war been ah oo la siiyey marka waxaa la rabaa xaqiiqada waxay tahay soomaaliyana laba fikradood baa isku haysaa fikrad qabiil iyo fikrad dowladnimo fikradda dowladnimadu ma hesho inta badan taageero ilaa farmaaso iyo khayre wixii ka horreeyay taageero xoog badan mayna heli jirin marka qabiilku wuxuu noqday wax la aamino qabiilku wuxuu noqday wax lagu doonto qabiilku wuxuu noqday wax maxaan ku dhaha dadka lagu kiciyo qabiilku wuxuu noqday wax maxaan ku idhahdaye xukun lagu qabsado fikrad buu noqday loo dhimanayo oo la aaminay saas oo kale aan rabaa dowladnimada in loo aamino oo loo maaragtay maaragtay loo dhinto oo loo daba istaago ama khalad ha ku socoto ama ama baaka ha ku socoto maxaa yeelay dowladnimadu ulal waxa weeyaan mararka qaarkood adoo arka dawladaha waaweyne adduunku siyaasadooda arrimaha dibadda inay khaldan tahay wadamo inay ku duulayaan wadamo kale inay burburinayaan iyo adoo adoo arkaya bay haddana shacabkooda daba taagan yihiin maxaa yeelay maxay shacabkooda u sheegeen innaga dhibkaas aynu aragno shacabkooda umayna sheegin lakin shacabkooda wax kale u sheegeen marka anigu waxaan qabaa dawladdu markaan khalad way gashay lakin khaladkan iyo shirqoolkan loo dhigay sharaxaada ay ka bixinaysaay waa inuu noqdaa mowqif dawladeed oo shacabku dadku waa laba nooc qaar waa mucaarad aada u adag qaarna waa maxaan ku dhahdaay dad dawladda muxaafidiin u ah dadka inta badanna waxay ku jiraan dhexda waxa lagu dagaalay marka waa dadkaa dhexda ku jira oo meelay raacaan garan la marka dadkaa dhexda ku jira waa inay dawladda si xoogla ula hadasho oo ay ay maaragtay qodobadaas oo kale ay u sheegto in ay kasoo laabtaan ama in dawlad maanta xuduudaheeda maamusha ma nihin gobolladeenu isuma furno awoodda dawladda soomaaliya gudaha soomaaliya ay ku leedahay iyo awoodda dawladaha kale ay kuleeyihiin sida etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya gudaheeda kuleeyihin waxaa laga yaaba ina inay dawladaha kale uga xoog badan yihin soomaaliya gudaheeda marka la yidhahdo oo ciidamada tusaale baan ku siinayaaye garowe haddii maanta la dhaho ciidamo ha ka baxaan oo oo ammaangal ha ka sameeyaan cadaado ma dhici karto sida oo kale kuwa cadaado ka taga baydhabo ha ka sameeyaan ama hargeysa hakasan ma dhici karto laakiin waad ogtahay kuwa etoobiya da tuulo walba aadi karaan oo ka samayn karaan maxaan ku dhaha waxay doonaan taasna waa awood ay dowladda etoobiya ay ku leedahay soomaaliyana ku haysato marka inta yar oo baxday oo hadda farmaajo iyo khayr u dhiman waxay tahay oo waddada keliya u furan waxay tahay in ay mowqif dawladnimo istaagaan waxa ay sameeyaanna ay u raadiyaan dhinac sharciyadeed iyo dhinac siyaasadeed oo ku kalifa inay sameeyaan haddii taa la waayo macnaheed waxay noqonaysaa dawladnimona ma jirayso kala dambeynna ma jir ma jirto aaminaadna ma jiri doonto wax kasta oo ay keenaanna waa laga hor imaan doonaa marka waxay ku khasbanaayeen inay saa dhahaan waddada keliya u furnayn saas hase yeeshee jawaabtii ay dowladdu ka bixisay ayuu injineer cabdulaahi ku tilmaamay mid ah buu yidhi nin daad qaaday xumbe cuskay marka ugu horeyso go-aankan waxaan u arkaa go-aan haysti ah oo isla fur ah ayaan anigu u arkaa koleyda waxa weeyaan yani de waxaa weeyaan dowladda court of guard marka waxaa lagu helay mataqaanaa yani si aan diyaarsanayn si kadis ah ayay arrintan u dhacday marka dowladdii anigu waxaan u arkay koleyda personal inay tahay nin daad qaaday xumro cuskay maaragtay deg deg ayay arrintii ku noqotay sababtoo ah heshiisyo dadkii qoray ay yidhaahdeen ma ma waxba kama jiraan oo heshiisyo qaran ma aha iyo waxyaalahay soo qaateen midda kaleeto markii wax dhaceen horey soomaaliya dowladda kama hadlin arrintan arrin oo mataqaanaa waxay ku noqotay faja ah oo deg deg ay ku noqotay marka waxay ila tahay personally in go-aanka dowladda uu ahaa go-aan ah okay yani arrintii waxayse yeelatay dhibaatadeedii abadatay culeyskeedii abatay marka aan wax dhahno arrintan oo shacabku aada uga kacay ayuu cabdirashiid qabaa in dowladda laga doonaya inay sharaxdo sida wax u jiraan marka aysan ahayn buu yidhi in dowladdu ay raacdo shacabka ee shacabku ay tahay inay dowladda raacaan madaxdu waxay u baahan yihiin dadka inay ijkagareeyaan macnaha hogaanku yani waxa weeyaan hogaanku waa inuu dadka wax u sheegaa ma ahan dadku waxa ay sheegayeen hogaanku inuu raaco ceeb bay ku noqon lahayd maxaan ku dhahda madaxweynaha iyo xukuumaddaba iyo dowladdaba in ay dhahaan shacabka iyagu maadaama oo dee yani waan ognahay shacabka awoodda uleeyahay iyo baawarka uleeyahay lakin haddana saasay tahay mar walba siyaasad raac baa mararka qaarkood la noqdaa xaq raac mar walba lama noqon karo waad og tahay intaynu soo soconayno dowlad soo ahayn xaq raac baynu baynu u dagaalamayna caatifad baynu durbo furmo cusub ku furanaynay dagaal iyo cadaawad baynu durbo kasbanaynay taasi marka waxay noqotay in adduunka inaga fiirsado oo la dhaho dadkan horta hala daraaseeyo oo dawladnimo ma fahansan yihiin oo la qaato aragtiyada dawladaha cadowga inaga inoo ah oo dadkeena yani dhulkeena haystaa propagandadoodii in in badan adduunka ay qaadatay oo etoobiya inay yani ku dadaashay inay weji ka bixiso soomaalida dad qabaa-il ah oo xoolo dhaqato ah oo aan dawlad noqon karin weeye arrintaa marka in bas in bisay la muujiyo oo cadrhag kasta oo jirta iyo khalad kasta oo siyaasadeed oo dawladdu gashay haddana in ay dadka ijgargarayso oy tiraahdo annaga dawlad baan nahay heshiisyaanu ku jirnaa ururada aan aan dawladaha dariska nala ah dhibaatada u geysanaya iyo kuwa annaga dhibaatada noo geysanayaan hal meel inaan isoo uga soo wada jeedsanaa rabnaa dowladnimada ka mid tahay injineer cabdulaahi aadan ayaa isagu qaba in dowladda soomaaliya aysan marnaba u diidi karayn inay qalbi dhagax u dhiibto dowladda etoobiya horta run weeye wax jiro wey taas yani kafaa'ideysigan dambe iyo waxyaalahan waa iska waxyaala maaragtay laakiin principalka ayaa wuxuu yahay dowladdu marka ay boqol qof lasoo siiyey ee mataqaanaa xabiista etoobiya ku jirta lasoo siiyey
dowladdu intrinsic markii wax la weydiisto they haven't got much leverage bay ku dagaalamaan ma hayaan marka markii ninkan lasoo qabtay ee gaalkacyo lagu soo qabtay dowladdu waxay ahayd markaa inay xiliyaan isla markaas inay mataqaanaa ay wax ka dhahaan straight away marka markii ninkii lasoo sheegay ee dowladda ethoobiana weydiisatay dowladdu they have no case ay ku yidhaahdaan no soo ma gasan marka yani waxa weeyaan waxaa lagu bilaabay in maxabiis lagu siiyo xiriir wanaagsan baa lagu tusay nin wanted aa lagu weydiistay you have no case marka dowladdu waxay ahayd off guard saan hadayba u eri waxa weeyaan iyagoona ka fiirsanin ninkan arrintiisa ayaa ayaa ayay kaja ku noqotay sababtoo arrin baa ka faa'iidaystay soo qabtay dowladda etoobiya u sheegay inay hayaan ninkii marka markii dowladda lasoo weydiisto adaad level waxa weeyaan they have no case ay ku qariyaan ninkaa cabdirashiid cali iyo injineer cabdulaahi aadan ayaa labaduba isku raacsan in arrintan ay ka faa'iidaysteen siyaasiyiin mucaarad ku ahaa dowladda soomaaliya waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali